munaasabadda dabaaldegga sanad guuradii saddex iyo kontonaad ee kasoo wareegatay markii la aas-aasay ciidamada xoogga dalka oo ku beegan maanta laba iyo tobanka abriil oo lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinta dowladda taliyayaasha laamaha ammaanka wakiila ka kala socday safaaradaha dalalka shisheeye soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada amisom taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sarreeye guute daahir aadan cilmi oo hoggaanka taliyanimada la wareegay dhowaan oo ugu horreyn ka hadlay xuska munaasabadda ayaa ku dheeraaday marxaladihii kala duwanaa oo ay soo mareen ciidamada militariga duruufihii ay ku shaqeeyeen iyo doorkoodii hannaanka amniga waxaana uu sheegay in si taa looga gudba ay dowladda ka faa'iidaysan doonto cunaqabatayntii xayraadda hubka ee dhowaan laga qaaday si ay u dhisto ciidamada dowladda in cunaqabatayntii laga qaaday xoogga dalka soomaaliyeed ay tahay fursad cusub oo baal cusub ka galaysa taariikhda xoogga dalka soomaaliyeed maxaa yeelay waxay fursad noo siinaysaa inaan dib u dhisno dib u qalabayno dib u tababarno ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed oo sharaftii iyo qiimayntii iyo qadarintii shacbiga soomaaliyeed uu ku lahaa ay dib u soo noqoto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay u ahayd markiisii ugu horreysay oo uu ka qayb galo munaasabadda tan iyo intii uu ku guulaystay xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay dadaal ugu jirto dhismaha ciidamada qaranka inkastoo kumanaan ciidamada dowladda oo tababar ku soo qaatay dalalka dariska iyo gudaha dalka kuwaas oo ka qayb qaadanaya ammaanka dalka ay waddanka ku sugan yihiin waxaana uu sheegay in ay midaynayaan ciidamada dowladda maadaama ay jiraan kuwo qaabeel ahaan iminka ugu howlgalaya gobollada dalka soomaaliya islamarkaana ay qalabaynayaan ciidamada si ay awood ugu yeeshaan xaqiijinta ammaanka wuxuuna dhanka kale xusay in ay xaquuqdooda heli doonaan ciidamada isagoo niyadda ugu dhisay inay kordhinayaan wixii maanta ka dambeeya mushaaraadka ciidamada dowladda maadaama hadda qarashaadka ay ciidamadu qaataan ay yihiin kuwo aada u yar dhismaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maraaxil ayuu maraya marxaladda koowaad waxaa culayska la saarayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed noloshiisa askariga noloshiisa waxa saameeya riwaayadii fanaaniinteenna ay halkan ku dhigeen ee boqolka doolar waxay tilmaamaysay yani duruufta dhabtaa ee maanta askariga soomaaliyeed uu ku jiro hoos laga bilaabo ilaa jaranjarta kor loo fuulaayo waa nolosha yani mushaarka askariga runtii aad iyo aad ayuu ciriri u yahay maanta iyo mustawaha jira iyo nolosha jirta maalimaan soo marnay aanan intaas haysanin dowladda ilaahay idankiisa mar dhow waxbay ka bedelaysaa haddii ala yidhaah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed midayntiisa inaan beelabeelihii inta ka nimaado ciidan qaran oo astaanta iyo aqoonsiga uu leeha ku faanaya ay tahay mid qaran madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhanka kale soo jeediyey in loo baahan yahay in beesha caalamka ay sii wado taageeradeeda ay u fidinaysa dowladda soomaaliya si soomaaliya ay cagaheeda isugu taagto isaga oo ku hanjabay in dhowaan ay la wareegi doonaan dhammaan gobollada ka maqan gacanta dowladda soomaaliya waxaa la ysku dheeli tiri doonaa colalka kala duwan iyadoo la siinayo tababaro midaysan iyo iyagoo la hoos keenayo taris midaysan oo hal ah waxaa sare loo qaadayaa awoodda diyaargarowga dagaal ee ciidanka si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah ee difaaca dalka dadka iyo diinta iyo sugidda amniga guud ahaan muddada anigu aan xilka hayo waxaan joogtaynayaa dib u habaynta ciidamada mar walba meelaan ka imaanaynaa meelaan soo gaaraynaa waan joogtaynaynaa dib u habayntaasi inay socoto oo maanta muxuu ahay meesha aan joognaahay meeshii aan ku ekaan lahayn ma aha waa laakiin meel aad iyo ufac marka dib u habaynta ciidamada waa la joogtaynayaa ciidamada qeybahooda kala duwan ayaa saaka gaadakacayaar ku soo bandhigay goobta ay munaasabadda ka socotay iyo qeybo badan oo magaalada muqdisho si ay u muujiyaan cudadooda militari inkastoo weli aanay dowladdu gaarin isku filnaan dhanka amniga ah oo ay ku tiirsan tahay taageeridda howlgalka midowda afrika ee soomaaliya iyadoo munaasabadda maantana ay ku soo aaday xilli fursado badan ay haysato dowladda soomaaliya dhowaana laga khafiifiyey xayraaddii hubka ee saarneed soomaaliya taasoo u fududaynaysa dhismaha ciidamada iyo in aqoonsiga dowladda maraykanka ay ka haysay dowladda ammaanka ayaa si weyn loo xoojiyey iyada oo ciidamo badanna la dhigay wadooyinka magaalada muqdisho iyo jidadka gelaya goobta ee munaasabada ka socotay kuwaas oo si aada u feejignaa si ayan u dhicin waxyaabo carqalado ku ah munaasabadda hase ahaatee xaaladahan oo dhan ayaa saameyn ku yeeshay adeegyada guud isu socodkii gaadiidka dadweynaha magaalada muqdisho mana jirin gaadiid soo gelaya magaalada amaba ka baxayay saynab abuukar v o a muqdisho